bilaabo saylada xoolaha ee magaalada jowhar geela dhoofka ayaa heerka koowaad waxaa lagu kala iibsanayaa lix iyo labaatan milyan laba boqol afartan iyo shan kun oo shilinka soomaaliga ah heerka labaad ayaa lagu kala gadanayaa afar iyo labaatan milyan halka heerka saddexaadna lagu kala iibsanayo labiyo labaatan milyan iyo shan boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah qurbacda ayaa waxaa lagu kala iibsanayaa heerka koowaad lacag gaaraysa shan iyo toban milyan heerka labaad ayaa lagu kala gadanayaa saddex iyo toban milyan iyo saddex boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah halka heerka saddexaadna lagu kala iibsanayo labaiyo toban milyan oo shilinka soomaaliga ah geela qaliinka ayaa heerka koowaad waxaa lagu kala gadanayaa seylada magaalada jowhar saddex iyo labaatan milyan heerka labaad ayaa lagu kala iibsanayaa koob iyo labaatan milyan halka heerka saddexaadna lagu kala gadanayo sideed iyo toban milyan looda dhoofka ah ayaa seylada magaalada jowhar waxaa lagu kala iibsanayaa koob iyo toban milyan iyo shan boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah heerka labaad ayaa lagu kala iibsanayaa toban milyan iyo saddex boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah dibadda dhoofka ah ayaa heerka koowaad seylada jowhar waxaa lagu kala iibsanayaa sideed milyan oo shilinka soomaaliga ah heerka labaadna waxaa lagu kala iibsanayaa toddoba milyan oo shilinka soomaaliga ah halka heerka saddexaadna lagu kala gadanayo lix milyan iyo shan boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah looda gowrac ah ayaa heerka koowaad magaalada jowhar waxaa lagu kala gadanayaa afar milyan iyo shan boqol oo kun heerka labaadna waxaa lagu kala iibsanayaa saddex milyan iyo sideed boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah heerka saddexaad ayaa looda gowraca ah waxaa lagu kala gadanayaa saddex milyan iyo saddex boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah ariga dhoofka ayaa heerka koowaad waxaa lagu kala iibsanayaa weliba aricadka laba milyan iyo saddex boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah heerka labaadna waxaa lagu kala gadanayaa laba milyan iyo boqol kun oo shilinka soomaaliga ah halka heerka saddexaadna lagu kala iibsanayo laba milyan oo shilinka soomaaliga ah idaha dhoofka ah ayaa heerka saddexaad waxaa lagu kala iibsanayaa malyan iyo siddeed boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah ariga qaliinka ayaa heerka koowaad waxaa lagu kala iibsanayaa malyan iyo saddex boqol heerka labaad ayaa lagu kala gadanayaa malyan iyo laba boqol halka heerka saddexaadna lagu kala iibsanaya malyan iyo boqol kun oo shilinka soomaaliga ah ariga yaryar ee taqiiqda loo yaqaano ayaa heerka koowaad waxaa lagu kala iibsanayaa toddoba boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah heerka labaadna waxaa lagu kala gadanayaa toddoba boqol oo kun halka heerka saddexaadna lagu kala iibsanaya lix boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah iminkana saylada xoolaha ee magaalada muqdisho haddii aanu eegno geela qaliinka ayaa heerka koowaad waxaa lagu kala iibsanayaa koob iyo soddon milyan oo shilinka soomaaliga ah heerka labaadna waxaa lagu kala gadanayaa sideed iyo labaatan milyan oo shilinka soomaaliga ah halka heerka saddexaadna lagu kala iibsanayo sideed iyo toban milyan oo shilinka soomaaliga ah geela dhaqaalka ayaa heerka koowaad waxaa lagu kala iibsanayaa toddobiyo toban milyan iyo afar boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah heerka labaad ayaa lagu kala gadanayaa shan iyo toban milyan iyo laba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah halka heerka saddexaadna lagu kala iibsanayo koob iyo toban milyan iyo boqol kun oo shilinka soomaaliga ah looda qaliinka ayaa magaalada muqdisho heerka koowaad waxaa lagu kala gadanayaa shan milyan oo shilinka soomaaliga ah heerka labaadna waxaa lagu kala iibsanayaa saddex milyan iyo laba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah halka heerka saddexaad lagu kala gadanayo laba milyan iyo saddex boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah looda dhaqaalka ayaa silada magaalada muqdisho heerka koowaad waxaa lagu kala iibsanayaa afar milyan boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah heerka labaadna waxaa lagu kala gadanayaa saddex milyan iyo boqol kun oo shilinka soomaaliga ah halka heerka u dambeeya saddexaadna lagu kala iibsanayo laba milyan iyo laba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah ariga dhaqaalka ah ayaa magaalada muqdisho heerka koowaad waxaa lagu kala iibsanayaa saddex milyan iyo boqol kun heerka koowaad heerka labaad ayaa lagu kala gadanayaa laba milyan iyo laba boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga halka heerka saddexaadna lagu kala iibsanayo hal milyan oo shilinka soomaaliga ah idaha dhaqaalka ayaa magaalada muqdisho heerka koowaad waxaa lagu kala gadanayaa laba milyan iyo sagaal boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah heerka labaadna waxaa lagu kala gadanayaa malyan sideed boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah idaha dhaqaalka ayaa heerka saddexaad seylada magaalada muqdisho waxaa lagu kala iibsanayaa hal milyan oo shilinka soomaaliga ah dhanka idaha qaliinka haddii aynu fiirino heerka koowaad wuxuu marayaa saddex milyan oo shilinka soomaaliga ah heerka labaadna wuxuu marayaa laba milyan boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka heerka saddexaadna uu marayo malyan iyo shan boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah xubinta qiimaha xoolaha dhegaystayaal oo aad kala socoteen idaacadda ergo xilligani waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda iyo maxamed yemani